waa mahadsan tahay bahdiina v o a ugu horeyn madaxweynuhu wuxuu soo gaaray galmudug waxauna ahaa safarkiisu safar ka duwan safaradii hore oo ku qatamay dib u xoreynta dalka guud ahaan soomaaliya gaar ahaan galmudug waxauna xarun ka dhigtay caasimada galmudug duusamareeb waxaana la rajeynayaa maalmaha soo socda guluf aada u ballaaran oo lagu qaado degmooyinka ceelbuur iyo galhareedi dhanka kalena gobolka mudug deegaanka bacaadweyn caad iyo camaaro ilaa iyo shabeellow deegaanadaas oo dhan ayaa la rabaa in al-shabaabkii laga saaro run ahaantii si dardar leh ayayna ku socotaa waa gartay marka madaxweynaha imise ayuu joogi doonaa magaalada dhuusamareeb
hadda halkan kama sheegi karo balse waxaan idiin caddaynayaa in madaxweyne uu muddo joogi doono caasimadda galmudug ee dhuusamareeb halkan oo ah bartii laga hagaayay howlgalka wejiga labaad ee al-shabaab looga xoreynayo guud ahaan soomaaliya gaar ahaan galmudug marka madaxweynuhu waa nala joogayaa howlgalladana asaga hoggaan u ah taliska guudna fadhiya waa tahay howlgallada ka dhanka al-shabaab tan iyo markii dowladdan cusub ay bilaabatay meelo badan ayaa looga qabsaday shabaab dagaalo iyo meelo kalena waa isaga baxeen dabcan marka waxaa la isweydiin karayaa maxay ku dhacday in ay intaan u qaadato marka la fiiriyo deegaanadii kale ee shabaab laga saaray deegaanadan hadda aad ka dhawaajisay ee ceelbuur iyo galhareeri iyo deegaanada kale ee camaare iyo qeybo kale oo gobolka mudug ka tirsan maxaa intaasi ay ku dhacday inay qaadato maxaa ma culeysyaha jiray sidee bay wax u jiraan
wax culays ah ma jiro balse markii howlgalku bilowday ilaa iyo hadda waxaa al-shabaab laga qabtay wax ka badan boqol goobood oo ay fadhiyeen oo degmooyin deegaano tuulo iyo goobo ay ku sugnaayeen ah ayaa lagala wareegay waxaa laga dilay wax ka badan kun askari intaa in la-egna waa laga dhaawacay howlgalka baaxadda leh ee waddankaanay shan iyo tobanka sano ka badan joogeen looga xoreynayay maalinba heer buu soo gaarayay maalinba meel buu soo gaarayay marka de one day laguma soo afjari kara dad shan iyo toban sano ukumahoodii mataqaanaa waddanka dhigtay galmudug deegaanada ay ku ku ku hareen aada ayay u kooban tahay ayagiina maanta imaanshaha galmudug waxay nooga dhigan tahay diisigelin iyo dhiig cusub oo lagu shubay howlgalkii horey u socday ciidamada galmudug ciidamada qaranka ciidamada macawisleyda oo iskaashanayana waxaa la filayaa ilaahay adduunyadaba in dhowaan ay soo afjaraan waayahay mudane madaxweyne ku-xigeen rajada aad ka qabtaan marka in deegaanada hadda shabaabka ku haray ee galmudug in laga saaro oo gacanta dowladda ay soo gasho intee bay gaarsiisan tahay rajadu waa boqol kiiba boqol diyaargarowgana aad buu u sarreeyaa xaqiiqdii ku dhowaad toban kun oo askari oo ciidamada qaranka laba kun oo askari oo ciidamada galmudug ah kumanaan kale oo ciidamadii deegaanka oo mataqaanaa macawisleyda ah ayaa heegankii ugu dambeeyey ku jira xaqiiqdii dhiirigelinta madaxweynaha iyo mataqaanaa hagitaanka madaxweynaha oo ah taliyaha ciidamada qalabka sidana ku shaqaynaya marka waxaa la rajeynayaa sida ugu dhaqsiyaa badan in wejiga galmudug laga soo jeesto kadibna loo gudbo wejiga koonfur galbeed iyo iyo jubbalandba
mararka qaar waxaa dhacda in deegaanada ay ciidanka dowladda shabaab ka saaraan ay dib uga baxaan ama shabaabkii laga saaray ay dib ugu soo laabtaan oo weeraro xoogan ay ka geystaan khasaare xooganna meesha uu ka dhasho bal arrimahaasi ka waran maxaa idinka kaga qorshaysan hadda deegaanadan aad sheegaysaan inaad doonaysaan inaad ka qabsataan kooxda al-shabaab run ahaantii dee dagaal marba dagaal hadduu dhaco waa guul iyo guul darro labadaba waa waa la fishaa balse ciidamada xooggu waa guulaysteen marka aan ku leeyahay in ka badan boqol goobood oo la isku mutay ayaa shabaab looga awood batay oo laga saaray maantana waa waxa weeye aad bay runaantii awooddooda u wiiqantay waxyaabihii hore ee dhici jirayna casharaa laga bartay wax badan oo isbeddelaana waa la sameeyey waxaan rajeynaynaa ilaahay hadduu yidhaahdo hawshaasi in mataqaanaa shabaab meel looga soo jeesto lana soo afjaro